waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali waa garta shariif marka sawiradaad xala aragtay buulla waa la kulantay ma jiraan saaxiibo kaloo aadan ogeyn meel ay ku dambeeyeen oo aad jeclaan lahayd inaad ogaatid hadday nool yihiin iyo meesha ay ku nool yihin adduunka wallaahi saaxiibadu ma yara maraykanka qaaraa lagu sheegayaa kanada qaaraa lagu sheegayaa anigu waxaan hadda aaminsanahay boqol milyan oo dollar inay iga baxda inaan nimankaasu helo kulligood xalay waxaan arkay ma malay karays qaara isla soo wada kornay yaraanteennii oo meeshii ka muuqda niman aan ku ogaa saraakiil sare niman injineera ahaa oo markii dambe la kala qaxay nimankiiyo yaryar iyo anigiiyo yar iyo wixiiyo iskool isla wada dhiganayna rag badan baa canada jooga ku nool rag badan baa australia xataa anigu australia nin kale oo jira jamaal cabdinaasir aan buulla ahayn anigu ma uma haysto inaan raadin doono laakiin nimankan kale xataa qarash baan ku gali doonaa inaad raadisid inaan raadiyo bilyan an bilyan haddaan haysto waan bixinaya waa garta buula sidoo kale ma jiraan dadaad iskuulladaa soo wada marteen saaxiib ahaydeen aadan ogeyn meelay jiraan aad jeclaan lahayd inaad mar la kulantid inta la nool yahay runtii way jiraan inkastoo aan muddo aan qaarkood aan xiriirnay abuukra aadan gaas nin qaali u ah oo saaxiibkay ah oo maraykanka joogo wuu jiraa nasiib wanaag anoo sidaasoo kale dhowr iyo soddon sano aan isarkin kii maraan maraykanka tagay ayaan isku aragnay uu iiga soo duulay meel waxaan joogay washington d c aan joogay isna meel fogsayd kaleu deganaa waa ii soo duulay meeshaan isku aragnay kuwo badanoo saasoo kale ah jirto sidoo kale dad hadda uusan weli arkin muddo dheer ay kaa maqnaayeen shariifka mataqana sir salacatoosho kale isna iskuulka aan saaxiib baan saas u ahayn nasre jaamac xasan nasre jaamac gardan oo kale isku rorna way wada ahaayeen isku fasalna waan ahayn isla soo kornaymataqaana weli muusa arkin wuu arki doonaa dad saasoo kale ah ayaa joogo hodan cali sheekh oo kale iyada iyada cabdullaahi qudbi oo kale sidoo kale iyadana dad uusan weli arkin laakiin jamaal cabdinaasir wada ahayn oo maaragtay ayaa jiro aniga marka dad badan way jiraan oo aan weli aan arkin meelay ku dambeyn aan aqoonin waan jeclaan lahaa inaan mar la kulmo aan helo wadankii inuu dib noogu hagaago lasoo noqdo oon dib haddana taariikhdii iyo meelihii iyo meelahaan ku dhalanay aniga waxaan ku dhashay xamar waxaan ku dhashay mataqaana bultore ceelgaab guryaha ka soo horjeedaan ku dhashay inaan mar ku noqdo haddana oo dadkii waa belon waa kusoo koray dadkii inaan raadinno oo isu imaanno kii dhintana allah u naxariis kuwa noolna kulley waa sii duqowna hadda inaan laakiin dib soo aragno waa jeclaan lahaa waa gartay shariif dabcan wadanka waa ka soo qaxday soomaali badan baa qaxday adduunka oo dhan baa la kala tegey laftigaagu hadda yurubaad ku nooshahay buulle iyo waa ka soomaali badan australia joogaan markaad soo xasuusatid iskuulkii iyo noloshii iyo aad ku tilmaantay inuusan matalan qabiil jirin dadku soomaali ay wada ahaayeen markaad hadda saaxiibada la hadashid iyo dadkaaga iyo qaraabadaada rajada laga qabo soomaaliya inay soomaalidaasoo kale kusoo noqoto iyo dareenkaaga ku aadan sida wax noqdeen wixii ka dambeeyey waqtigaas horta waan kala duwaneen dadkeenan xamar dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare ilaa g c e ka qaatay waagaasna noolaa ilaa jaamacada xataa kasoo dhameeyey ma u malaynayo aad iyo aad riyadaas xagga ilaahay aad bay wax walba u fudud yihiin marka xagga rabbi la yiraa laakiin annagu sidaan isku ahayn annagu sidaan isku ahayn sidaan isugu danqanaynay sidaan midka kale midka kale uu u danqanayey mid hadduu naga xanuunsano aan wada xanuunsanaynay mid hadduu guur raba aan wada garbinaynay oon wada hoyinaynay noloshaas soomaalida maanta aan arkayo oo wada puntland iyo belbeland iyo hebelland iyo hebelland iyo waa lasii kala socdaa maan waa lasii kala tagayaa laiskuma soo dhowaanayo never annagu inta aad sheegaysid waxaan ku sawiranahay sawirkaa haddaan ku tuso ugu yaraan konton arday ayaa hal meel wada taagan oo wada walaala oo garbaha is haysata ma la arkayaa konton arday oo wada yaryar oo garbaha is haysato isjecel midka kale midka kale cuskanaya midka kale midka la fadhiyo kan kale garabka haysto kan kale never inaan la arkayo waa adag tahay aad very very difficult buulle isla taas eh, maxaad is leedahay xaaladda dalku hadda ku jira iyo intii lasoo maray iyo dhibaatadii iyo eh, waqtiyadaas eh, dadka qaarkood ay ku tilmaamaan berisamaadkii ma laga yaaba soomaaliya inay ku noqoto wallaahi laa taqnadu min raxmat illaah ilaahay een, ee, Naxariis.
raxmadiisa marna lagama Quusto.
taqaana waa wax ilaahay aan ka baryayno waa aniga dareenka aan qabo waa soo noqonaysaa macaankii badnaa oo maaragtay deriska deriska kale cusbada ka qaadan jiray oo maaragtay ee, aa- kan guriga afartanaad oo adeerku ahaa oo tegi jirtay inaysan dhicin way dhici kartaa oo maarata xogaa la kala dhowgo laakiin way soo dhowaanaysaa sidaas si ku dhow way noqon doontaa Ee, sabar iyo waxaa loo baahan yahay iyo duco iyo dareen xalay markii sawiradaas aan fiirinaynay dad aan sekondary kasoo wada baxnay ayaan xalay isweydan ninkan yow ahaa horta mataqaan kan yow ahaa marka ma garanayno mataqaana laakiin ilaa la-aan kama garanay waxaan aniga aaminsanahay eh, inay soo noqon doonto Waxay- waxaan u baahannahay keliya sabar iyo dulqaad iyo tanaasul saddexaas waxaan u baahannahay eh, just cadaalad aan u baahannahay waxaan u baahannahay reconciliation aan u baahannahay forgiveness aan u baahannahay intaas haddaan helno haddii cadaalad aan helno waxaa ku xigaysa forgiveness in mataqaana qofka markii cadaalada la mariyo inuu qofkii kale ku qanco forgiveness siiyo markay taas ima- markay taasna la helo waxaa imaanayso tatawur iyo development iyo waxbaa imaanta waddanka uu dhismi doonaa gaajada iyo dhibaatana waa laga baxaya laakiin haddaanan cadaalad aana helin ummadda soomaaliya aysan ay helin dowladda cadaalad ah sidaa darteedna markii cadaalad leh haddii ummaddii dhibka gaaray aysan samaynin ee, mataqaanaa ee, forgiveness cafis hadday samayn wax noo hagaagman laakiin haddii labadaas aan helno inta kale way imaanaysaa ilaahay dowlad cadaalad tan hadda siday ku socoto rajadeeda waa aniga waan aaminsanahay inay tii kuwii hore ay ka soo dha nin kasta meel buu soo gaarsiiyey tanna inay meel gaarsiin doonto oo soomaalida isu keeni doontaan aaminsanahay waan gaaraynaa insha allah waa garta tan ugu dambeysa shariif eh, waa markii u horreysay oo australia aad timaadid eh, yurub baad soo aragtoo deganayd marka jaaliyadda kolleyba in yar baad aragto dee dad saaxiibo waqti dheer aad aad isugu keen dambeysa is aragtay laakiin guud ahaan maxaa kaaga baxay australia guud ahaan dal ahaan iyo iyo jaaliyadda soomaalida halkan aad ku aragtay waxaan arkay eh, dad isku xiran waan arkay dad soomaali oo isku xiranoo meel intay isugu yimaadaan shaah wada cabayo iswaraysanayo eh, kaftamayo qoslayo ma- maalin dhan baan ku maqnaa dadka nooc xaaladooda iyo sidai ay tahay waan darsayay weli waxbaa ii dhiman oo satisfied kama ihi xaggii australian inaan ka faalloodo complete aan bixiyo explanation bad- aad u weyn inaan bixiyo Sa- laakiin waxaan ku jiraa weli eh, waa darsayaa dadku siday yihiin noocyahay yihiin habeen hore waxaa dhacday aan ka ka ka hilmaamay markaan australia imid nin baa aan iri war ma cali baa tahay haa cali yaraan u aqaanaa marka oo isku raran baan aan ku wada dhalanay aniga isaga markaasuu yiri kuwii kalena waxay u yaqaaneen cali jaamac marka war ninkii cali yare ma tahay oo nasre la dhashayaa iri haa adiguna sharif cumar ma tahay buu yiri haa taleefonkan ka soo dhex bixi gaaru yiri waxaa igugu dambeysay asagana afartan sano iyo ka badan yaraanteenni isku rarnaan isla deganin xaaska buulle isku rarnaan isla deganin nasro nasre jaamac oo aad aan u jeclahay inaan arko weli waxaan idhi yaan la ii sheegin nasro kor iga tuso aan agteeda istaago waxaad tiraahayn odaygan si kaftan eh, maaragta odaygan reer baadiyaha soo galay wadanka hadda balbaro hadday i garato dad baa iqgooda fiican yahay oo afartan sano xataa haddii sida buulloo kale markuu saas eeg ee arkay horey iga gartay alaleeyahay ninkaad isku- yaraantii isku- iskool aheedeen waa kan horey ka yiri Qaa- dadna q- waxa weeye waxaa ku dhacday fuqdaan adhaakira waxay yidhaaheen masaarida i qgii baa baxay Ay- Ilowshiyaad ilowshihii haa rememberkii waa waxba xusuustii oo dhan baa wax ka kala dhiman yahay dagaaladan dad badan bay wax kale wax badan u dhimeen waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan ee, tanaasul ha isu sameeyaan ilaahayna ha bar- aan barino Nacam.
ee, waddankana allah ha noo hagaajiyo
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali